samu'eelkii labaad cutubka afaraad oo saa'uul wiilkiisii lishboosheed ahaa markuu maqlay in abneer xebroon ku dhintay ayaa gacmihiisii taag beeleen oo reer binu israa'iil oo dhammuna way naxeen oo saa'uul wiilkiisii lishbooshet ahaana wuxuu lahaa laba nin oo askartiisa saraakiil u ahaa mid magaciisu wuxuu ahaa bacanaah oo kan kale magaciisuna wuxuu ahaa reekaab oo waxayna ahaayeen ilmo rimoon kii reer bi'oorod oo waxayna ahaayeen reer binyamiin waayo bi'irood waxaa lagu tiriyey reer binyamiin oo reer bi'iroodna waxay u carareen xagga gitayiim oo halkaasay degganaayeen ilaa maantadan yoonataan ina saa'uul wuxuu lahaa wiil cuuryaan ah oo isagu shan jir buu ahaa markii war ku saabsan saa'uul iyo yoonataan yasraceel laga keenay ee ay naagtii isaga dhowraysay kor u qaadatay oo carartay oo intay ku degdegaysay inay cararto ayuu ka dhacay oo markaasuu cuuryaan noqday oo magaciisuna wuxuu ahaa mefibosheed oo rimoonkii reer bi'irood wiilashiisii oo ahaa reekaab iyo bacanaah way tageen oo wakhti kulul ayay gurigii lishbosheed yimaadeen isagoo harkii nasanaya oo gurigay soo galeen sidii iyagoo sarreen qaadanaya markaasay caloosha ka dooxeen markaasaa reekeeb iyo walaalkiis bacanaah baxsadeen markay guriga soo galeen isagoo sariirta ku jiifa oo qolka la seexdo ku jira ayay garaaceen oo dileen oo madaxiina way ka gooyeen oo la tageen markaasay jidkii caraabaah habeenkii oo dhan sii guuraynayeen oo lishboosheed madaxiisii ayay daa'uud ugu keeneen xebroon oo waxay boqorkii ku yidhaahdeen bal eeg madaxii lishboosheed ee uu dhalay saa'uul kii cadowgaaga ahaa oo doonayay inuu nafta kaa qaado haddaba sayidkaygiiyow boqorow rabbigu maanta waa kaaga aarguday saa'uul iyo farcankiisiiba markaasaa daa'uud ugu jawaabay reekaab iyo walaalkiis bacanaah oo ahaa ilma rimoonkii reer bi'irood waxaan ku dhaartay nolosha rabbigii naftayda ka badbaadshay cariiri oo dhan markii mid ii soo sheegay inuu saa'uul dhintay isagoo u malaynaya inuu war wanaagsan ii sido waan qabtay oo siklaag baan ku dilay taasuna waxay ahayd abaalgudkii aan warkiisii ka siiyey haddaba idinkoo ah niman shar leh markaad disheen qof xaq ah oo sariirtii gurigiisa ku jiifa miyaanan in ka sii badan dhiiggiisii gacmihiinna weyddiinayn oo miyaanan dhulka idinka qaadayn markaasaa daa'uud amray raggiisii dhallinyarada ahaa wayna dileen iyagii oo waxay ka jareen gacmihii iyo cagihii oo ka soo lalmiyeen balliga xebroon ku yaal agtiisa laakiinse lishboosheed madaxiisii intay qaadeen ayay ku aaseen qabrigii abneer oo xebroon ku yiil